bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habe wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay sidee iyo tobanka bisha sideedii agosto laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu haweyna barnaamijkan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona allah u naxariistay waxaa maanta magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ku geeriyooday abwaankii soomaaliyeed ee abwaan maxamed ibraahim warsamah daraabi oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya magaaladaasi hargeysa madax kala duwan ayaa ka hadashay geeridiisa oo ka tacsiyeysay waana idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud al wasaaraha dalka xamse cabdi barre madaxweynaha somalilan madaxdii hore ee dalka shacabka qaybahooda kala duwan ayaana si weyn ugu tacsiyey geerida marxuumka allah u naxariistee waxaan idiin soo gubi doonaa taariikhda ama taariikh nolodiidkiisa ee markaas uu lahaa waxaan kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa saaxiibayaal kugu soo baahin doonaa oo aad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa waxa uu markaas ka hadlay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidamada dowladda federaalka ay ka wadaan gobolka hiiraan qaybo badan oo ka tirsan isagoo faahfaahin dheeraada ka bixin aad ma maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa wasiirka amniga waa wasiirka amniga gudaha maamulka hirshabelle ayaa dhankiisa ka warbixiyey guulaha markaas ay sheegeen inay ka gaareen al-shabaab waad maqli doontaan shir jaraad uu qabto uu ku faahfaahin arrimahaasi qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona booliiska soomaaliya ayaa taakul dhaqaale gaarsiiyey qoys ka tirsan booliiska oo ay haysteen duruufo kala duwan oo markaas ka soo gaaray caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oobiyo markaa ugu soo dhacay guryihii ay ka degnaayeen magaalada muqdisho waan idiin soo gubi doonaa saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay wafdii ka socdaa markaasi qaramada midoobay waxyaaba uu kala hadlayaa sidoo kale idiin soo gudbi doonaa qodobadaasi wuxuu soo kordha caawaad maqli doontaan saaxiibayaal u soo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaana howdin kale ee barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac qaaladii hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeeyo ayaan caawa ku bilaabeynaa barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan anigoo cabdinaasir ayaan idin soo codsin doonaa saaxiibyaal waxaana hargeysa ayaan aadaynaa halkaas oo maanta wararkii ugu weynaa ay markaas ay imaadeen oo ah allah u naxariistay in magaalada hargeysa uu ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraabi oo markaas ka mid ahaa abwaaniinta soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn geerida ku timid abwaanka ayaa waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah heladiisa iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan somalilan abwaanka ayaa waxaa la sheegay inuu maalmihii lasoo dhaafay uu xanuunsanayay balse xanuunkii hayay uu dhintay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan madaxda soomaaliya ayaana ka tacsiyay geerida allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadaraabi oo uu ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa abwaan hadaraabi ayaana ka mid ahaa maqaawiirta akademiyadda goboleedka afka soomaaliga aaga sidoo kalena ka mid ahaa tirarka loogu jecel yahay fanka soomaaliyeed allah u naxariistee maanta ayuu markaa hargeysa ku geeriyooday daba waxaan ku hormariynaa mas-uuliyiinta codadkooda tacsida markaa diray madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa markaasi marka ugu horeeya ka tacsiyey geerida allah u naxariistay abwaan hadraawi
waa naxdin waa gaari culus iminka waxaa inala gudboon waa inanu ducayno maydka iyo inaan dhammaan wixii asoomaaliya ku haddana ay caalamka ogeysiiya inuu abwaankaasi dhintay isagana ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa oonu ilaahay uga baryayaa inuu jannadii firdiso geeyo aaskiisa iyo taariikhdiisa goorteeda waa naxdin iminka cusub iclaanka dadkana waynu ogeysiinaynaa waananu ducaynaynaa wixii dambaana hawshiisa la geli doonaa aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo hawshaasi inoo dambaysa dhammaan ummadda somalilan iyo afka soomaliya waxay ku hadla iyo qoyskii iyo bahdii warbaahinta suugaanta hal abuurka iyo dhammaan ummaddao dhan waa ka tacsidiinaya hadraawi ilaahay ha u naxariisto innagana allah imada waa naxariisto ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa halkiisii cawar khayr qabo inuu noo soo dhigo asalaamu calaykum dhinaca kale waxaa tacsida markaa diray mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo bahda fanka soomaaliyeed oo markaa qudhuuda si weyn ugu tacsiyey gelida allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka mid ah shaqsiyaadka madaxda ee dowladda ka tirsan ee markaa tacsida diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac oo markaas dhankiisa tacsida markaas la wadaagay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed markastay joogaan gelida allah u naxariistee abwaan hadraawi
waxaan halkan tacsi uga diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuun maxamed ibraahim warsame hadraawi sugayahankii weynaa ee soomaaliyeed macallinkii weynaa ee muddada badan soo barbaarinaya wax soo barayay ummadda soomaaliyeed mufakirkii weynaa ee ummadda afkaartiisa iyo odhaahdiisa ku hagayay u tilmaamaya waxa saxda ah baadilka iyo waxa xunna ka dhiidhi'i jiray walaalayaal taariikhda suugaanta iyo afkaartii suubanayd ee uu xambaarsanaa maxamed ibraahim warsame hadraawi mid aynu halkan kusoo koobi karno maaha muddo dheer ayuu wakhtigiisa naftiisa iyo juhdi uu juhdi badan u geliyey si uu ummadda soomaaliyeed ugu adeegi lahaa xanuuniye ayuu ahaa wuxuu ahaa ruux ay dhammaan da-yarta markaas soo kacaysa iyo ummadduba ay hiigsan jirtay oo role model u ahaa halkan kuma soo ururin karno sugaantiisii baaxadda weyneyd wuxuu ku dhashay gobolka togdheer laakiin waa nin dhammaan siddeed iyo tobanka gobol iyo deegaanada soomaaliyada mandaqadda iyo meel walbay soomaali joogtaba laga yaqaanay u malayn maayo guri soomaaliyeed oo buugga hataraawi aanu oolin inuu jiro waxaan halkan ka soo qaadanayaa gabay ka mid ah maanso- ka mid a maansooyinkiisa oo la yidhaahdo hoobal oo saban hore uu mariyey oo uu leeyahay tuducyada uu kusoo marinaya ka mid tahay kuwa iyo hanweynow marka aad hoysaan hogga ii bannaysaan waa in lay hogtaayo hiil waxaan ka geli jiray ama hoo ka tari jiray hinge lagu tixgeliyaa hadhow lay xasuustaa hobal la yidhaahda
kaasi wuxuu ah kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo markaas ka hadlayey kana tacsiinayay geerida allah u naxariistee abwaan maxamed ibraahim marsame hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada geesa ee caasimadda maamulka somalilan dhinaca kalena bahda abwaaniinta soomaalida dhankooda tacsi ka dariya abwaan maki xaaji banaadir iyo sidoo kale intee mas-uuliyiinta kale ee ku jira bahda ubaaninta soomaaliyeed ee fanka ayaa dhankooda tacsi ka daray oo kuwaan qaar ka mid ah
ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto abwaankeenna macalinkeenna waalidkeenna ustaadkeenna marxuum maxamed ibraahim hadraawi khabrigiisa ilaahay ha u nuuriyo horteenna allah cafiyo kitaabkiisa midigta ilaahay ha ka siiyo jannatul firdowsa ilaahay ha ka waraabiyo bacdigiisa ilaahay mana fidneeyo dhammaan ehelkiisa qaraabadiisa sokeeyihiisa saaxiibadiisa iyo dhammaan abwaaniinta hal abuurada iyo howlada soomaaliyeed meel walbay dunida guudkeeda ka joogaan abwaanka marxuum maxamed ibraahim hadraawi samari iimaan ilaahay hanaga siiyo adduunyada leesma joo- leeslama joogaayo iga hore aan kaa dambeeya le waaye qafkid shalay aragtay maanta ma arkaysid qafkid hadda aragtid hadhow ma arkaysid kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxziha can innaari waudkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur naf walba meedka way dhadhaminaysaa waqtigay leedahay saacaddeeda ma loo soo horumarinaayo dibna ma loo dhigaayo allah subxaana wa tacaala aayadihiisa kariimka ayuu nagu yiri noogu caddeeyey idaa jaa'a ajaluhaa laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxaan ku xasuustaa abwaanka socdaalkii nabadda hadraabi bismach isagoo amnisterjan joogo caasimadda dalka hoolan anaga iyo abwaan cabdidhuux uuna soo wacay wuxuu yidhi dhowaan jabuuti aan isugu imaanaynaa ilaahay amarkiis jabuuti u yimid waana wacay jabuuti aan isugu tagnay waa ka wada tashanay barnaamijka waa ku toofiiqnay xamaraan nimid xamar muddo bil iyo bar ku dhowaad maalinba meelaan ka dhigaynay barnaamijka waa guulaystay kadib waa israacnay waxaan aadnay ilaa kismaayo aan aadnay habeenba tuulo habeenba degmo kadib kismaayo aan kasoo noqonay maalin baan nasanay xamar markaan nimid kadib waxaan aadnay waqooyo ilaa laasacaanood a barnaamijka lagu soo gabagabeeyey abwaaniintii marxuumka galbinaysay aniga ugu dacyaraa anigana waxaan qaatay kaalinta ah weysidiisa inaan dhumiyo adeegiis inaan ani ahaado inaan u khaadumeeyo isaga oon seexaninne aniga inaan dana gaar ah fushanin wuxuu ahaa ninaan laga dhergeynin nin eh, laga caajisaynin eh, eh, iska faraxsan mar walba iska faraxsan markuu ku waaninayo faraxsan markuu ku wacdinayo faraxsan markuu ku toosinayo faraxsan markaad wada sheekaysanaysaan faraxsan qabrigiisa ilaahi ha u nuuriyo nin dulqaad badan samir badan samir badan cunuga yar iyo waayeelka sagaashan jirka isku mid u yihiin qof oo oo ma- ma- ma- baaba waxaan ahay ma lagu salaamaynin abwaane dadka aragtidiisii dadka aragtidiisii ay waxay u qabeen xiisa aan la soo koobi karin ilaahay ha u naxariisto khabrigiisa allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo horteena allah cafiyo jannatul firdows allah ka waraabiyo dhammaan eheladiisa kharaawadiisa sokooyihiisa asxaabtiisa iyo dhammaan abwaaniinta hal abuurada iyo hobolada soomaaliyeed meel walbo dunida guudkeeda ka joogaan dal iyo dibad samir iyo iimaan allah naga wada siiyo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun
abwaan makii xaaji banaadir ayuu kaasi ah oo ka tacsiinayay allah u naxariistay gelida kutumad maxamed ibraahim warsame adiraawi abwaankii wanaaya ee ummadda soomaaliyeed oo maanta hargeysa oo ku geeriyooday madaxda dowladda federaalk ayaana sidoo kale kamid ah dadka ka tacsiinay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiinay sidoo kale wasaaraha dalka xamse cabdi barre madaxdii hore ee soomaaliya hore usoo martay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kalente wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble waa madaxda markaa dalka soo hogaamisay ee markaa ka tacsiyay gelida allah u naxariistay abaan maxamed ibraahim warsame xdaraabi oo ugu dambeyn maanta hargeysa ku geeriyooday qodobo kale ayaa inoo socda barnaamijkiina wareega caawo aad ku soo maqasheen hase yeeshee markaan
iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaru hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runtaa beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
hagaag saaxiibayaal weli barnaamijka degeysanaysaan dalsar ayaad nagala socotaan sagaashan iyo kow dhibic shan mega hartis qodobo kale intaan u gudagelin haddaba waxaan ka naqaanaa taariikhdiisa allahu naxariistay abaan hadaraabi oo maanta hargeysa u geeriyooday taariikhdiisa oo kooban waxaa warbixinta inoogu diyaray waryahayga axmed maxamuud dool oo hargeysa ku sugan
maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa goor dhoweyd ku geeriyooday gurigiisa magaalada hargeysa oo uu sannadihii u dambeeyey u jiifay xanuun maxamed ibraahim warsame oo ku magac dheera ah hadraawi waxa uu ka mid ahaa tiirarka fanka soomaalida waxaanu ku soo caanbaxay curinta heesaha iyo gabayada maxamed waxa uu ku dhashay magaala madaxda gobolka togdheer ee burco sannadii kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii waxaanu ka dhashay qoys xoolo dhaqata abwaanku waxa uu gabaygiisii u horreeyey tiriyey isagoo carruura da-diisuna tahay shan jir allah u naxariistay maxamed ibraahim warsame hadraawi markii uu toban jir ahaa wuxuu tegay dalka yeman isagoo wakhtigaasi laga bilaabo la noolaa adeerkii halkaasina waxa uu ka galay dugsi iyadoo magaca uu ku caanbaxay ee hadraawi uu halkaasi uga baxay waraysi uu bixiyey ayaa uu ku sheegay inuu asal ahaan ahaa abuhadra oo uu macallinkii dugsigu u bixiyey maadaama uu ahaa nin ardayda aada ugu sheekeeya aadna uga qosliya hadraaweyntaasi kadib shaqo macalinimo ayaa uu ka qabtay cadan ilaa sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii oo uu dalkiisa hooye ku soo laabtay abwaan hadraawi intii uu joogay cadan ayay soo muuqatay hibadiisa abwaannimo isagoo sheegay inuu alifay riwaayad magaceedu ahaa hadimo taasi oo uu sheegay in lagu daawaday magaalada cadan sannadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii hadraawi markii uu soomaaliya ku soo laabtay waxa uu macallin ka noqday dugsigii hoose dhexe ee la foole ee afgooye isagoo markii dambena macalinka ahaa kuliyadii waxbarashada ee la foole xilligaasi oo ahayd sannadkii toddobaateneedyadii ayuu aad u soo shaacbaxay abwaan hadraawi oo suugaantiisa iyo heesihiisa jacaylka ahaa soo jiiteen dhagaha dadweynaha soomaaliyeed kuliyadii waxbarashada ee la foolay intii uu joogay hadraawi isaga iyo saaxiibadii gaariye iyo siciid saalax waxay wada curiyeen riwaayadii caanka noqotay ee aqoon iyo afgarad iyo silsiladii gabayada ee siinley hadraawi markaasi ayay bilaabantay in ciidamadii nabad sugidda ee kacaanku ay daba guraan oo juuq dhagaystaan suugaantiisa kaasi oo markii dambena loo taxaabay jeelka magaalada qansax dheere ee gobolka bay kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii bishii afraad halkaasi oo uu ku xidhnaa ilaa iyo horaantii kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii markii la soo daayey kama uu hadhin inuu tiriyo suugaantii dhinaca halganka isagoo sheegay inuu xataa jeelka ku curiyey intii uu ku xidhnaa toban maansoo oo ka hadlayey xumaanta kelitalisnimada hadraawi waxa kaloo uu waraysiye ku sheegay in markii dambe bishii abril sannadkii kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii isaga iyo saaxiibkii gaarhiye iyo rag kale u tallaabeen dhinaca itoobiya kuna biireen jabhaddii esanam xilal kala duwanna ayaa uu hadraawi ka soo qabtay jabhaddii esanam ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya abwaan hadraawi muddadii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii waxa uu ku noolaa magaalada london laakiin markii uu ku soo laabtay somalilan waxa uu waday suugaantiisii xagga bulshada nabadda iyo diinta islaamka oo waxaa lagu xasuustaa abwaan hadraawi socodkiisii nabadda ee uu lugta ku soo maray dalka soomaaliya oo dhan ilaa kismaayo abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu ku guulaystay bishii afraad labadii kun iyo saddex iyo tobankii abaalmarin caalamiya oo uu sannad walba bixiyo boqolka dalka holand taasi oo la siiyo shakhsiyaadka ama hay-adaha wax ku soo kordhiya dhaqanka ama bini'aadanimada allaha u naxariistee marxuunku maanta ayaa uu ku geeriyooday gurigiisa magaalada hargeysa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
qeybihii dhexe barnaamijka ayaan isa soo gaarnay saaxiibaal gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan ayaa ka hadlay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa gobolka hiiraan ay ka wadaan deegaanadaas maamulka hirshabelle ka tirsan oo markaa ay sheegeen in ay kula dagaalamayaan al-shabaab halkaas dagaaladii halkaa ka dhacayna khasaare kala duwan ay geysteen hadda wararkii ugu dambeeyey gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey
shabaab nimanka la baxay ee xaqiiqa aadami wax kasta ku dirirsan muu jiro dadka muslimiinta iyo dadka gaalada ah ama baybalka haysta wax ka dhexeeyaa jiro maxay yihiin bini'aadanimada ayaa ka dhexaysa shabaab bini'aadanimo ma ogola oo muslinimo ma ogola oo allihii abuuray been ka sheegayaan been nimanka magacaa la baxay marka oo arrimahaan ka soo sheekay ku sifroogay ayaa waxay soomaaliya dhibaato badan ku hayay waxaan dagaal uga qaadnay degmada matabaan waxaan ka sifeynay dhammaan degmada matabaan waxaanu ka sifeynay marka laga reebo dhinaca geeska koonfur baryaad ah ama koonfurba la yidhaahdo ee moqokori degmada maxaas ayaanaan tegin maanaan tegin halkaasoo qurahaanaan tegin degmada beledweyne inteeda badan iyo degmada maxaaseed iyo degmada matabaan intaas ayaa howlgalku ka dhacay waana ka sifaynay waa niman fuliyiina xeel dagaal oo aan qarax ahayna ma yaqaanaan waxaan soo xaqiijiyey inay fulaya yihiin waxaan soo xaqiijiyey qorsho dagaal inaysan aqoon bal laakiin qarax uunay yaqaanaan arrintaas marka howlgalkii aan ku maqnayn labada bilood iyo dheeraadka habeenno laba bil iyo habeenna aan ku maqnaa hal waqti xabadan isaga hor nimaado oo ayna hakiyeenna ma jirin howlgalladaasni how guulo badanaa laga gaaray wax badanaa laga faa'iiday cilmi badanaan xitaa ka soo barnanay nimanka fulaynimadooda iyo wax taryaridooda sidaan umaanaan ogeyn waxaan xaqiijiyey dadka soomaaliyeed nuu caddaynayaa wax aan qarax ahayn oo shabaab ku wajihi karo dhumuc dagaal inaysan jirin taas markaa intaa uga imaado howlgalladii faa'iidooyinka noocaas ayaa laga helay waxaanu ka soo saarnay deegaamadaas ay ku dulmanayeen ummadda soomaaliyeed waxay sameeyeen markay cararayeen bal inaysan aadinimo iyo islaamnimo iyo waxay wax ay shirka laguna noqon kara aysan jirin baan kuu sheegay markay cararayeen waxay ka gubeen dadka caashi waxay gubeen bukurre oy magaaladiina gubeen ceelkiina gubeen waxay gubeen inabaal waxay gubeen teedaan waxay gubeen goobo waxyaabaha iigu darnaa waxaa ka mida gabar baa waxay tiri ina adeerow ow ina adeerow aan la baxo kiila sokoron carruurta u karsado aan meesha kala baxo markaasu gabadhii kala tuuraysu kiiladiina uga rida meesha bal waxaa eg yacni qof aadamiya oo adduunyo rajo ka qaba oo aakhiro rajo ka qaba oo waxaa samayn karayaa ma jiro caqligooda wuxuu ka sii xag jiraa kan xooluhu ku noolyen xayawaanku ku noolyahay wuu ka sii xag jiraa waxaan caddayn oo aan la garanayn waxa ay samaynayaan waxay ku raadinayaan xitaa ma cadda
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiito cusmaan uu kaasay dhinaca kale wasiirka amniga gudaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan qirre ayaa socdaal ku tegay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxa uu markaa u warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada amniga ay ka sameeyeen gobolka hiiraan
shirkeena jaraayadda wuxuu ku saabsanya inaan ka warbixino guud ahaan howlgalladii soo dhaafay ka socday gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada u dhexeeya maxaas iyo matabaan sida aad la socotaan waxaa nimanka cadowga ah nabadiidka al-shabaab laga saaray deegaano aada u fara badan laga soo bilaabo bacda coomaad sidoo kale hees iyo algenay iyo teedaan deegaanadaasoo dhanaa laga saaray nimanka argixisada al-shabaab kadib markii dhibaatooyin oo bini'aadinimo ay dul saareen dadkii ayay dowladda waajibaadkeeda ka gudatay si cadow looga dulqaadi lahaa waxaan rajaynaynaa deegaanada kale inaan gaarsiino sababtoo ah dadkeena soomaaliyeed gaar ahaan dadkeena gobolkan ku dhaqan waan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey inay saameeyeen abaaro aad u daba dheeraaday ayaa cadowga waxay dul saareen mid taa kasii daran waxaan ognahay in cadowga ay dadkii ka duugeen baraakadihii ceelashii ay ka qarxiyeen sidoo kale maxaa la dhahay ay ka gubeen guryihii ay ka degnaayeen tuulooyinkaas iyo deegaanadaas taa iyadoo annagoo ka duulayno dadka deegaankeena ay arrimahaasi iyo culaysaadkaas ay xamili waayeen waajibaadka dowladda saaran ay ka mid tahay in dadka dhiigooda iyo maalkooda laga badbaadiyo nimankan argixisada ah ayaa howlgalkaasi dowladda hirshabeelle oo kaashanaysa dowladda dhexe ay soo qaadeen alxamdulilah waxaa gacanteena soo gala deegaanadaas oo dhan ciidanka waxay kasoo dhaqaaqeen markii ugu horeysay dhankan iyo laamiga matabaan iyo erideeda bacda laga soo bilaabo ilaa teedaan oo aan joogno oo ka hadleyno ciidankii kale beledweyne kasoo dhaqaaqay laamigii kasoo baxayne shalay ayuu hees soo gaaray waana laisku maxaa dhihi jiray nimankan cadowga ah insha allah hal dhinac ayaa ayaa ayaa ayaa dhibkooda iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo dhibaateentoodaba aan aan aan ka wada aan simannahay sidii aan usoo afjari lahayn waxaan rabaa inaan intaas ugu bishaareeyo shacabka guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan hiiraan deegaanaaas inay maanta ay nabad tahay oo gaarigii matabaan ka baxo oo dhammaan dhulkaasoo dhan si nabadah oo ku maraayo gaarigii beledweyne ka soo baxane oo matabaan si nabadah oo ku imaanayo taasna ilaaha mahad iskale aan ugu shukrinaynaa mahadda ilaahay kadib waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa ciidanka qalabka sidoo oo dhan iyo saraakiishooda aad iyo aad ay umaasiyiin ugu mahadcelinayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan oo arintaan isagana lafdhabar buuxda u ahayne ka wasaaradda amniga ahaana isagana waa u mahadcelinayn waxaan leenahay gudoomiyaha waa mahadsan tahay maamulkaadii adiga sidaa hay-adaha amniga ula shaqaynaysaan ay idinkaga go-an tahay inay waajibaadka aada haysaan arrimaha bulshada aada hayseen asiid waajibaadtaan arrimaha amniga aad ku dartaan waa idinkaga mahadcelinaynaa intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si gaar ah waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dadka deegaanka oo si wanaagsan isku abaabulay oo nimankan cadowga ah dhilbaaxdada ugu weyn gaarsiiyey waayo dowladda waxay awooddaa inay ciidamadeeda iyo xooggeeda ee dul saarto saldhigyada shabaab laakiin annaga geed walba uguma dabatagi karno awooddaasna waxaana siiyey inaan geed walba oo maanta shabaab ku harsan oo loogu dabatago lagu dilo dadka deegaanka oo ciidamo yacni macmuusley oo qori iyo wiilba soo garab istaajiyey waan ugu mahadcelinayaa odayaasha iyo dhallinyarada dadka deegaanada matabaan iyo maxaas u dhexeeyo sida ay kusoo hormariyeen naftooda iyo wixii ay haysteen dhulka ah ee dowladda ugu soo garab istaageen iyo dowladda ugu dhaqaasa iyagana inay ugu garab istaag buuxa ay ku samayso waxaan ballan qaadaa insha allah in dadkaas la qarmeyn doono oo ciidanka booliiska iyo ciidanka daraawiishta hirshabeelle ay ka mid noqon doonaan intii aan xamili weynona insha allah aan la kaashan doono dowladda dhexe oo ciidamada qalabka sida noocyadiisa kala duwanna ayaga ay ku dari doonaan saraakiishii shalay timid hogaaminaya taliyaha ciidanka lugta genaraal biixi oona aada ugu mahadcelinayno moral dhiska iyo garab istaaga oo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka guud ahaan dagaalkan ku jira oo u muujina hariya habeen annagoo og inay miisaan miisaan ama culays weyn ay ku lahayd howlgalkaas socdo lafdhabar weyn u ahaa waan ugu mahadcelinayaa shalay waxyaabe waxaa lagu tilmaami karaa run ahaantii arrin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan waana dhiirigelinaynaa waxayna na tustay in cadowga ay culayska uu ku hayay waan ognahay inuu aad u dhibaatay in aad iyo aad ay u jecel yihiin looga dul qaado iyagana ay diyaar u yihiin dagaalka waayo ma dhicin mana la arkin dadka oo shabaab meeshuu maro iyo meeshuu ku hoydoba daqiiqad ciidanka xoog usoo sheega wadaha meesha kaaliya nimanka kasoo gaaray markii lagu dhuftane ay jabaanna ayaga intay ka daba tagaan qoryaha ka aruursanayo aadaan ugu mahadcelinaynaa dadka deegaankane way mahadsan yihiin abaalkaasne insha allah biidnillahi karim inay dowladda iyo guud ahaan stateskaba u hayaan aniga aan mas-uul aan maanta uga afkooda ku hadlayana aan kow aan abaalkaas ugu haynaa waxaan rabaa inaan yacni qabaa'ilada kale ama dadka kale ee deegaanada ee degan inaan aan ayaga naftigooda halkaan fariin ugu furo oon dhaho warshabaab shabaab maanta dad iska celin karina ma joogo ha baqina ha cabsanina qolyihiina soo qaata ciidamada dowladda garab iyo gashaan idin yihiin annagaana ballan qaada meesha aan noogu wacdaa inaan idinkaga daba imaano oon cadowga aan idinla baacsano oo idiin jibino oo idiin gumaan annaga ballan idi- idinka qaadayno laakiin waxaan idinka codsanaynaa in aad ciidanka tillaabooyin qaadaan is abaabushaan soo baxdaan shabaabna aad iska dhicisaan shabaab maanta wuu jabay maalin laga faa'iidaysan karo oo maanta aan ahayn idiin soo mari maysa maanta shabaab wuu jabay kaaliya ee shabaab raacdeysta shabaab iska dhiciya shabaab naftiina iyo xoolihiinaba ka ilaalsada ayaan leeyahay guud ahaan ee dadka gobolka hiiraan ku dhaqan saas ayaan ku waabinayaa odayaasha dhaqanka iyo nabaddoonada iyo salaadiinta waa la hadlaya waxaan leeyahay war niman yahow dhallinyarada iyo iyo dadka oqaasha shabaab iska dhiciya shabaab soo baxa dowladda diyaar ayay idin tahay dadka deegaanada oo dhan oo ii soo wacay oo dhahayo war maanta maasha allah howlgallada socda aada usoo dhaweynaa annagana ku xigsanayna dadka dhahayna ayagana aada u maasiyin waxaa leeyahay is-abaabula howlgalladan way socon doonaan guud ahaan gobolka hiiraan iyo ga- guud ahaan ee, shabe- ee, hirshabeel oo dhan ayuu howlgalka insha allah ka socon doonaa gaar ahaan gobolka hiiraan waa laga sifeyn doonaa al-shabaab idinkana waxaa idin leeyahay garab iyo gaashaan noo noqda annagana mar walba garab iyo gaashaana idiin nahnay aan iskaashanno nimankaan aan meel dheer ugu soo harno waxaan rabaa intaa kadib inaan idin yacni idinla wadaago nimankan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa ka dhashay eh, arrimo aad yacni emergency u ah ama arrimo aad yacni u liidato xaalad aad u liidataa ka dhalatay waayo dadkii go-dooni geliyeen biyana bi- ceelashii biyaha iyo baraagadiina way ka aaseen waana ka qarxiyeen wax u soo galaayo oo baad ahna ma jirin nolosha biniaadankana waxay u dhexaysaa biyo iyo baad waaye qof aan badar helaynin badar meeluu ka helana aana jirin badarkii laga go-doomiyey guryihii ku hoynayna laga gubay ayagoo raashiinka u dhex yaalaan lagu kor gubay sida deegaanada aan soo aragnay oo dhan ka dhacday Ee, ceelashii iyo baraagidihii biyaha ugu kaysanayna laga aasiy laga- lagana qarxiy waad dareemi kartaan waxaan rabnaa annaga markaan ha- halkaan imaanay wixii ugu horreeyay emergency ugu horreeyay biyo dhaaminta ahayd waan amarnay waana la sameeyey deegaanada qaar inta kalena waa la gaarsiin doonaa laakiin biyo dhaamin keliya xal uma ah waxaan codsanayaa wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha biyaha sida ceelasha iyo barkadaha inay sida ugu dhaqsiyaa badan leh ay ka howlgalaan hay-adaha caawiyo ee arrimahaas kala kaashadaan si deg deg aan arrintaas loogu soo jawaabo ka maxaa la dhihi jiray isteed ahaan iyo federaal ahaanba wasaaradaha arrimahaas quseeyeen saas ayaan u jeedinayaa waxaan rajaynayaa in gargaarka labaad ee baadka ah ee caafimaadka leh ee leh gargaarada noocyadiisa kala duwan iyagana inay insha allah ay soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaa badan leh madaxweynaha dowladda Hir- hirshabelle mudane cali guud laabi xuseen waan ugu mahadcelinayaa dadaalka habeen iyo maalin ugu jiro sidii dadkan cadowga looga dulqaadi lahaa si dadkan loo soo gaarsiin lahaa biyo iyo nooliba sidii loo soo gaarsiin lahaa dadaalka uu ku jiro waan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha run ahaantii ee aad iyo aad ayaa arrintaas ugu ammaanaya har iyo habeen wuxuu u taagan yahay howshaan sidii loogu dhabeyn lahaa oo dadkan walaalaheen ah loo badbaadin lahaa haddii ahaan lahayd howlgallada socdo si sidii loo dhiirigelin lahaa oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaankaba sidii loogu dhiirigelin lahaa dagaalka socdo guulana lixaad ahne maanta guulaha la gaarana qayb ayuu ka yahay waan ugu mahadcelinayaa arrimaha emergency ee gargaarkana biyodhaamintii ugu horreysay oo markaan meesha nimaanay xaaladda dhacday markaan la wadaagno oon dhahno madaxweyne dadka ceelashana waa laga asi baraakadiina waa laga gubay dhibka aan aragno ugu horreey waa biyo la'aan baadla-aanna weyihin markaan dhahnan biyodhaaminta ugu horreysay ee uu noo fa- uu noo amray annagaana wakiil uga ahayn waana la bilaabay maasha allah meel wanaagsanay maraysaa boqolkiiba weyd ugu horreyso wayna socon doontaa ilaa ceelashii iyo baraakadihii dadkaan ilahaya dib loogu soo celin doono Een, waxaan guud ahaan aan kusoo koobi lahaa hadalkayga dagaalka shabaab maanta wuu socdaa wuuna bilaabmay looganama soo haraya deegaanada uu hadda uu ku sugan yahay dadka deegaanka u kaca shabaab iska dhacsha naf iyo maalba i- duldhiga ayaan leeyahay dowladda iyo dhammaan hay-adaha kala duwan amnigana garab iyo gaashaan buul ayay
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba war kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta save the children
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
qaybihii gabagabada barnaamijka wareega ayaanu kusii saqaynaa saaxiibaal booliiska soomaaliya ayaa maanta taakulu dhaqaale markaa gaarsiiyey qoysas ka tirsan booliiska oo ay haysteen duruufo kala duwan waxayna ku dhaawacmeen qaarkoodna ay ku waayeen lugahoodii ogayaal markaa kusoo dhacay hoygay ka degnaya magaalada muqdisho xilligii ay socotay caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdin xasan sheekh maxamuud warbixintan waxaa ka diyaarisay walaahayga faadimo cabdiqaadir xasan
kadibna hoobiyiyaan ugu dul imaade muddo daqiiqadee ah aniga asiga iska dawrafaneyne kadib aa amiirka ay isoo laabta kadib waxaa kusoo toosa anoo xibnahayga ay maqan yihiin xaajigeygoo fadhiya asigane oo xibnihiisan ee sagaalkii bishii juun ee sanadkan ayaa hoobiyaal ay soo tuureen nabadeedka al-shabaab ayaa mid booliska soomaaliyeed kadib aan soo taliyaha naxay, ciidanka aan soo booliska fadhiistay, inay soomaaliyeed nafti igu jirto marka jarnaal ogaada soo cabdi naxay.
xasan maxamed Ka xijaar xadaa oo asagaa sheegay xubinteeda in inaa ciidanka weeyaa booliska istareebo, soomaaliyeed markaas bugeyga ay igu xanuunka la ooyo, qaybsaneen lugta kalena digfeeraal iiga gooye
hodan saalax xeello waa hooyo soomaaliyeed oo naafo ah labadeeda lugood ku weysay hoobiyo kusoo dhacay gurigeeda waqti habeen ah weliba iyagoo hurdaya waana xilligii caleemasaarka madaxweynaha hadda haya talada dalka ee xasan sheekh maxamuud wallaahi wuxuu ahaa caleemasaarkii xasan sheekh maxamuud oo ahaa caleemasaarkiisa oo ahaa habeenkaas wadooyinka dhanna way xirnaayeen kolay caleemasaarka hoobiyaal loogu soo tuura annaga saan saameen noogu geysata abaay macaan saddex iyo toban ruuxa ahayn walaahi saddexaa noogu dhimantay xaajigeega iyo gabadha iigu yar iyo wiil adeer ilmaheyga oo wiilka la dhashtay aa noogu dhinteen sidoo kale hoobiyahaasi waxaa ku dhintay saddex qofood oo ka mid ahaa hooyo hodan ninkeeda laguna magacaabayay kormeere saddexaad maxamed isxaaq salaad kana shaqaynayay xafiiska taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen hooyo muumina ayaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay oo waxay dhashay wiilkaasi kana tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya sida ay sheegtayna hooyo muumina dhaawaceeda waxaa lagu dabiibi karaa dalka dibaddiisa arrintan hooyo hodan waxay ku noqotay mid xanuun iyo urkutaallo ku reebta ninkeyga boolis oo ahaa maasha allah taliska ciidanka booliska ka shaqeynaya xafiiska taliyahoo ka shaqeynaya muddo toban sano ee taliyo walba oo gudbo taliyo kaleeta lasoo saaro woo la shaqeyn jira ninkeyga geeri naxdin leh igu ahayd maadaama ah xibnaheyga waaye waa iga sii xanuun badneed haddana xaajiga geerida ku imaatay guud ahaan doolar oo ay iska aruuriyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta lagu wareejiyey saddex qoys oo ay haysteen daruufo kala duwan dhibanaha koowaad oo ah kormeere saddexaad maxamed isxaaq salaad oo sagaalkii juun sanadkan uu gurigiisa ku dhacay huubiye islamarkaana ku geeriyooday isaga iyo laba qofood oo kaleoo kamid ah qoyskiisa ayay booliiska soomaaliyeed maanta ku wareejiyeen caruurtiisa iyo xaaskiisa guri qiimihiisu yahay afartan kun oo doolar iyo shan kun oo doolar oo lagu wareejiyey hooyada qoyska oo iyaduna uu naafeeyey madfacaasi dhibanaha labaad oo ah cabdirasaaq xuseen maxamed taliyihii hore ee saldhigga xamarweyne oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay afaafka hore ee saldhiggaasi saddexii labaatankii februaayo sanadkii tegay labada kun kow iyo labaatanka islamarkaana xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo dalka turkiga ayay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ku wareejiyeen lacag dhan afartan iyo saddex kun sagaal boqol sideetan iyo lix doolar taasoo ay iska aruuriyeen ciidamada booliiska dhibanaha saddexaad oo ah kormeero labaad isbatoore hani axmed maxamuud oo sideed iyo labaatankii abriil sanadkan labada kun labaatan iyo labada uu gurigeeda kusoo fakaday gaari ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii uu soo goostay fariinka ayaa iyadana la guddoonsiiyey lacag dhan sagaal kun shan boqol lixdan iyo shan doolar isbatoore hani ayaa waxaa shilkaasi uga geriyooday afar caruur ah oo ay dhashay iyo hooyadeed waxaana hadda iyada xaaladeeda caafimaad lagu dabiibaya dalka indiya haddaba taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay inay tallaabadan uga gol leeyihiin sidii ay u muujin lahaayeen inay mar walba isgarab taagan yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska soomaaliyeed intaa keliya maaha yacni ciidanka booliiska soomaaliyeed habeen walba iyo maalin walba eh, saa hore idinku soo sheegay dhibaatadaasaa soo gaadha tani waxay saddexdaan aanu u soo qaadanay tusaale ahaan waa kuwa annaku markaanu fiirinay noogu xanuun noogu xanuun badnaa Eh, eh, lacagta guud marka haddaan isku daro oo inta tan haddaanu ku bixinay waa sagaashan iyo sideed kun shan boqol iyo konton waxaan aad rabaa laba arrimood midda horeysa inaa ciidanka booliiska soomaaliyeed eh, guud ahaan eh, uga mahad celiyo garashada iyo daryeelka ay isdaryeelayaan iyo iska fekerka ay iska fekerayaan iyo istaakuleynta ay istaakuleynayaan iyagoo wada og waajibaad hal waajib leh oo hal meel laga maamulo dhibane hooyo hodan kuna sugan gurigii lagu wareejiyey ayaa booliiska soomaaliyeed kaga mahad celisay siday u garab taagan yihiin iyadoona ah madaxda dalka ka codsatay in laga warhayo hadda waxaan fadhiyaa gurigii dowladda igu wareejisay ee gaar ahaan booliska soomaaliyeed een waxaan u mahad celinayaa booliska soomaaliyeed ilaahay ka sokow iyagaa maanta garabkayga istaageen iyo taliyaha xijaar aad iyo aaday u mahadsanyiin jasaakumullahu kheyr een waxaa rajeynayaa soomaali weyn meel walbay joogto inay iyagana i garab qaban doonaan maadaama aan ahay hooyo naafo eh oo caruurteeda waxba u qabsan karin hadeertaan waxaa rajeynaa madaxweynaha soomaaliya inuu na garab qaban doono aniga caruurteeda iyo weliba familkeyga oo ku dhaawacmay dhacdadii xanuunka badneed ee caleemasaarka xasan sheekh maxamuud hooyo muumino oo dhashay kormeero saddexaad allah u naxariistay maxamed isxaaq salaad ayaa dhankeeda codsatay inaan laga gaabin la tacaalidda xaaladeeda caafimaad bukaanaan nahay oo sariiriya weli saaran nahay in dowladda inayna qaadaysa ayaa naloo ballan qaaday welina wax nala qaaday male laakiin boorsaska waa lagu jiraa un keliya aan hadeerna la leeyahay marka waxaan ilaahay ka baryaynaa caafimaad dowladda soomaliya waxaan ka codsanaynaa sida ugu fudud dadkan bukaanada ah meeshii ilaahay halagey la yidhi in lagu qaado oo si aan daawo iyo dabiib ah u helno dhaawicii habeenkiina gaaray ilaa iyo hadda aan sariir la jiifnaa wiilkana habeenkii lagama hooydo dhuuxiisaa daadanayo lafiyaa burbursan faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
daanaca barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadansan magaalada muqdisho qaartan dhegeysta halkaasi uu ku egyahay barnaamijkan keisintaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo